أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم أو صديقكم أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنوك إن إن الذين يستأذنوك أولئك الذين يؤمنون إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شانهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعل لوجهك خالصا أما بعد الله وحده سبحانه وتعالى تفسير سورة نور أيام كل حجرنين يا أيها الذين آمنوا ضدك مؤمنين تأهوا liyasta'dinkum idin ha idinka dalbeen markay idiin soo gelayaan aladiina kuwii malakut ay hanato aymaanukum gacmihiina oo addoommadiinii rag iyo haween waxay yihiin iyo waladiina caruurtii ama kuwii aada dasheen ama aada qaraabada ahaydeenoo lam yabluquu aan gaarin alxuluma qaangaar inay isku junubaanu biyo isku sayraan aan gaarin kuwaasina ayaguna idan ha dalbeen laakiin waa waqtiyaal muxadad ahoo halaaa maraatin saddex goor ay fii halaai maraat oo fii halaai awqaat saddex goor min qabli salaati alfajri salaada fajarka salaada subax intaysa dhalan oo dadkii qaarna soo kacay qaarna uu soo jeedo qofkii soo xala u seexday inuu kala daadsanyaha dhici kartee in addoommadii u khidmaynayay iyo khaadimiintii booyaasooyinkii iyo waxaasoo kale iyo ilmihii caruurtii aan qaangaar gaar aan aan maaragtay weli caruur ah laakiin wax kala soocayo oo kale ma garata oo wax kala garanayo kuwaasi ha idan qaateenaa leeyihi saddexaas goor waqtiga ugu horreeya waxa weeye min qabli salaati alfajri salaadaas wax markay dhalato dadkii qaarna soo kicin qaarna ayna soo kicin oo qofkii isagoon soo kicin aabbihii iyo hooyadii guriga in lagu hujuumo maahan idan la-aan marka labaadna waxiina tadaacuuna goortaad iska dhigaysaan fiyaabakum dharkiina min adahirati duhurkii marka inta duhurkii qofka uu guriga soo harsado la qadeeyo oo xoogaa guriga qofka uu ku qayluushanayo ama qabla alqadaaba carabtu saasay u badnaan jirta wixii shan saac iyo meelahaasaa la qayluushan jiray lix saac haddii iyo bar iyo meelaha duurka haddii la tukadana shaqadaaba hore laga aadi jira oo qayladu badanaa waxay ahayd duurka ka hor halaathu cawraat ay hiya awqaadaasi sababta loo xarimay waxaa weeye halaathu cawraatin saddex cawro oo laku idiin sugnaada macnaha tala ya haa wa min bacdi salaati alcishaa iyo salaada cishaa markii la tukado dadku ay jiif isku diyaariyaan oo dharkoodii maaragtay labiskii iska siibaanoo dharkii hurdada ay qaataan oo qofkii gurigiisa uu ku nasanayo ayadana yaan loo geli ama xaasin kula jiro ama hadduu qofku keligiisa uu guri ku jiro ama doob ha ahaado maxaa loo diiday liannahaa hiya iyadu halaathu cawraatin ay hiya mubtada u qadaran maxduufoo saddex cawro waayo oo lakum adinka idin sugnaato macnaa cawradiinaa bannaana laga wadaa maqat waqti laga yaabo inay cawradiinu ay bannaan tahay oo xaalad aada ku dhex jirtaan in cid kale idin daalacato aadnaan jeclayn waa saddexdaa waqti weeye laysa calaykum korkiina ma ahaanin walaa calayhim iyaga addoommada iyo ilmaha yararka oon qaangaarin junaaxun dembi ma ahaanin bacdahunna waktigaas ka bacdi waqtigaa markuu dhammaado inay marka guriga ay soo galaan ay ka baxaan ilaa khadimo iyo hawl ay ka hayaan ilmihiina waa carruur gurigii jooga ma garan sababta loo saamaxana waa maxayoo dawaafuuna ay antum dawaafuuna ay hum ayagu dawaafuuna calaykum waa idinku dul wareegayaan guriga waa kasoo baxa waxbuu kasoo qabana alaabuu dhaqan rabo cuntou keena waxba kale marka saasaa loogu ogolaado bacdukum qaarkiina calaa bacdi qaar kalaad dul wareegay aada u dul wareegaysaa oo waxaa weeye booyaasadii iyo khaadimkii waa loo gela iyagiina waa soo gelayaano hawshii baa macnaha lagu dhex jiraaho waqti raaxo ma aha marka waqtigaas kuwaas addoommada guriga jooga iyo maaragta ilmaha yararka oo qaangaari idan iyaga looga baahan loogama baahno kadaalika sidaasoo yubayinu allaahu lakum ilaahay idinkuga caddaynaya al aayaati aayaadku idinkuga caddaynaya wallaahu allana caliimun waa kii cilmi badan xakiimun ee maanta xigmo u saaxiiba wuxuu jidaynayo iyo sharcigiis cilmi iyo xoogaaloo dhibaatada jirto ilaahay ogyahay iyo wuxuu sharciyeynaya waxay daaweynayaan iyo dhibaatada ay reebayaan ayuu ogyahay marka xikmuu ku dejinaya amaa ilmihii haddii ay qaan gaaraan wa idaa balaqa hadday gaaraan al adfaalu caruurtii minkum idinka idinka mid ahaa alxuluma qaangaar hadday gaaraan qaangaarka saddex shay aa lagu aqoonsadaaho dee qofku inuu isku jinubo biyo ka yimaadaan isku riyoodo ma garan iyo inuu qofku uu maaragtay shan iyo toban gaaro iyo inay timaha hoose ay ka soo baxaan saddexdaas waa calaamaatulbuluuq laakiin middan oo xulmiga qofka haddaba mar uu biyo keeno wiilka ama gabadho isku xaysho oo xaalka uu ka yimaado ayaga qaangaar inay yihiin waa laga maarmaan walow sinigii oo shan iyo toban ka horba ha ahaado waidaa balaqa hadday gaar aladfaalu caruurtii minkum alxulma qaangaari gaarto wiilkii waa isku junuubay gabadhiina caadadii baaba ku dhacdayba taasi waa calaamatu qaangaar waayo qofku inuu mas-uul yahay wey falyasta'dinuuha idanka idan dalbadeen kama sta'dana siday udan u weydiisteen alladiina kuwii min qablikum kuwii maanta maara min qablihim kuwii ka horreeyey dadkii waaweynaa oo waaweynaa rag iyo haweenbaba idankay u baahnay u baahayn yacni any time ay soo galaan waqti walba ay soo balaan soo galaan idanay u baahan kadalika sidaasuu yubayinu llahu lakum aayaatihi aayaadkiisa in kuga caddaynaya wallaahu allana caliimin ku xog ogaalo waayo xakiimun oo xikmo u saaxiibaho sharcigiisu cilmi iyo waxa loo baahanyan uu ogyahay wax laga digtoon yahay xikmadowna ku dejinaya oo waa kii hadda alla noogu celiya xukunkii hore alaaa cawraati lakum tanna hadda qofkii baaliqou noqdo waa qof weynoo wax maaragtay garanaya marka any time uu soo gelayo meel shana lagama filanayo isaga laakiin khadamka iyo waa layska jira waa la filanayo soo maha any time oo marka qofkaas uu soo galo hadduu mar weynaado isagu saddexdii waqti waa dhaafo waqtigoo dhan ayuu maaragtay idan weydiisanaya aayadahan marka waxay ka mid yihiin aayadaha ka hadlaya aadaabta istidaanka aayaddii hore oo ilaahay yihi subxaana wa tacala ya aladiina aamanuu laa tadkhuluu buyuutan hayra buyuutikum xataa tasta'nisuu tusallimuu calaa ahliha guri ha gelinina ilaa ahalkooda aada idan iyo weheshi aada ka dalabtaan oo maaragtay aada salaamtaan assalaamu calaykum adkhul aadaabta waa annagii ka soo hadalnay oo qofku inuu intuu iridda ka jeesto oo xagga u jeesto assalaamu calaykum adkhul uu yidhaahdo saddex goor hadduu idan weydiisto loo jawaabi waayana inuu dib isaga noqonayo haddii la yidhaahdana noqo inuu maaragtay dib isaga noqonayo aadaabtaas inuu is-idaan ku leeyahy marka idan weydiisana wax fiirfiirin maysa ee waxba indhaha waa laabaysa sababtoo ah al-is-idaanu min ajli lbasar is-idaanka dhamma waxaa weeye inaan ishaada wax ku dhicin laakiin haddaad indhahaagii wixii aada ka buuxsataba is-idaankii baabkii waa aad hadlaysa dadkaasu marka waxay ahaayeen dadka qaangaarkaabay ahaayeen oo gurigana khidmo iyo midna aan ugu tacalluqin wixii qaangaar ayay ahaayeen aayaddan waxay ka hadlaysaa ilmihii carruurta ahaa ee iyagu aan gaarin heer ay maaragtay cawraadka ay daalacdaan iyo aan gaarin oo carruurta qaangaarka ahayn iyo gurigii ku noolaa iyo maaragtay addoommadii guriga ka shaqaynayo ma garata addoommadii guriga ka shaqaynayo wixii gacantiisa ay ku jireen ama addoonkii gabadh u lahayd ama addoontii ninku lahaa ama midkoodba uu lahaaba oo gurigii ka shaqaynayo labadaas waxaa layihi labadaas nooc iyo carruurta aan qaan gaarin ayaga saddex waqti ma geli karaan is-idaan la-aan waa maxay salaada fajirka ka hor markii dadka dadna soo kacaan dadna ay weli jiifaanoo qofkii kala daasanyahay waa inaa idanku soo gashiyo tan labaadna waxaa weeye duhurkii markuu qofku qayluushanayo xoogaa nasanayo ma garan oo dharkii uu iska kala yaraynayo xoogaa u maaragtay iftaaxayo qofkii raaxaysanayo ayada idin la-aan looma soo geli karo oo carruurtai addoommadu uma soo geli karaan dadkii waaweynaa aayaddaas horaaba xijaabtaba laa tadkhuluu buyuutan hayra buyutikum xataa tasta'nisuu tan waa dad soo khaasa wey sababtoo ah markii dadkii waaweynaa loo diiday ayaa dadkii maaragtay guriga ku noola ayaa dadkii dhib gurigii aabbihii hoos ka soo galaa dalaq iyagoo si u kala daadsan addoonkiiya kuu soo gelaaya markaasaa waxaa la yidhi may jooga saddexaa waqti ha gelinina inta kale waa geli karta macnaa qofku waa ku talagelaaoo muta-ahib waayo oo isagoo kala daadsan in loogu soo talageli kuwaas kale marka u bannaanta wakhtiyaarka aan ahayn saddexdaa waa saddex waqti cawro oo qofkii cawradiisu inay makshuuf tahay iyo xaalaadka maca ahalkiisa isaga iyo ahalkiisa xaaskiisa nolosha ay ku nool yihiin iyo waxyaalaha si aan isha loogu ridin taasaa marka loo baahanya ilmihii hadda yararkaaha oo la yidhi saddexdaas waqti isidaan la-aanay soo geli kara iyagoon aan maarata idan weydiisan hadday qaan gaaraan dadkii waaweynaabay la mid noqdeeno mar kasta uu soo gelayo waa inuu weydiiso arrintaasna ilaahay wuxuu leeyahay xikmo weynaa ku sugan oo aqoon weyn ku dhisan alla subxaana wa tacaala sababto dad badan baa xaraj ka gala adiga laftaa adoo gurigaaga iyo xaaskaaga jooga ilmahaaga inay soo muluq maaluqlayaan waqti kasta ma ogid waqti aad kala daadsan tahay waa in edabtii isidaanka lagu tarbiyo ee ilmihii iyo addoommadii iyo carruurtii waxba ma garanay laakiin adiga inaad ku tarbiyayso waay oo tirada guriga maarag waqtiyaalkaas absolutely ma la soo galo ilaa aada idanka weydiisato ha soo gelin amaa waqtiyaalkaas wixii markii la dhaafo ay dhammaadaan waa idiin fasaxan yahay markaas ilaa qofkii markaa mutaxafid waa dad badanaa marka markay qoonsadeen arrintaa dadka usii gelaya usoo gelaya ayay aayaddan ay soo degay ka bacdi waxaa jirtay camalkii maaragtay markii oo yaraaday aayaddan in lagu camal falo ayaa ibnu cabbaas iyo la weydiin jiray waxaa la jira aayaddan muxkam miya mase maaragtay mase waa mase waa mansuuqo waa mansuuqo u dhihi jir mansuuqo maana waa muxkam laakiin dadkii inay ku camal falaan waa ay diideen ayuu dhahay dadkii baa ku camal fal waa iyagaa iska tasaahubsaday saddex aayadoodba dadku waa diideen buu dhahay ibnu cabbaas is-idaanka kullahu sharcigii loo dhigay dadkii waa ka tallaabseen bal waqtigaasaa la istuhmaayey waqtigii saxaabada sikaaru saxaabi ay joogeen iyo taabiciintii ay culummadu ay ka calaacalayeen aayaddaas inaan lagu camal falin maanta oo hoodii dalaqday ay badata maxaa u malaynaa marka dad iska cawaamo oo weligood la tarbiyeynin ee wax cawraadoo kale xajisanba aan la arkin hadhowna waa meelaha fitnada ay ka bilowdaan walciyaadu billah midda kale waxaa uu yihi aayaddaas kale dadku ay ku camal fali waayeen inna akramakum cinda allaahi atqaakum ma garata ilaahay agtiisa dadka waxaa uu karaamo badan qofka maanta ma arkaysa ugu taqwo badan qofkaas ayaa ugu karaamo badan dadkii waxay dhaheenoo yidhi qofkii oo maanta ma arkaysa xoolo haysta eh ayaa ugu fiican ama qofkii nasab fiican ayaa maanta ma arkaysa ugu karaamo badan midda kale waxay diideenoo yidhi ku camal fali waaye meelaha dhaxalka lagu qaybsanayo ama haniimooyinka waxyaalaha marka loo qaybsanayo wax radkhi la yidhaaha jiro oo dadka masaakiinta in wax loo tuurtuuro malaayiin xoolaha la qaybsanaya meel la ysugu imaanaya fagaara ama dhaxal masaakiintii wax loo tuura mada ilahi wuxuu waidaa xadara alqismata ululqurbaa walyataamaa walmasaakiinu farsuquuhu minhu waxoogaa kasii dadkan markii ninkii maalka iska lahaa joogay mawlimaalka mawlimaal waxaa ka tidi mawlal maal waa af carabi waayo maalka ninka u saaxiibay ka tidi mawlimaal haddaad maqashid waa mawlal maal ninkii maalkan iska lahaa waagii hore lagayaa dadka inuu xariir ku intifaaci jireen hadda la kala qaybsaday waxay dhihi jireen dhaliyo wiil gaartay dhaqaaqda wixii waa lala kala tegay goobtaas marka in meeshii wax calaqa loo tuurtuuro hanimada markii la qaybsay wax radkhi la yidhaaha jira dadka iyagu aan haniimada mudan maalan goobtii oo dhammaatay oo haniimadii dadkii dagaalgaleenkaha ilaa iska leh aadada dad baa yimid dadkaas xoogaa baa marka loo tuurtuuraa ama dad masaakiin iyo haween oon iyaka haniimada wax kulan ilaa dagaalka ma aysa gelin kuwaasoo kale oo jihaadka la socdo oo mucaskarka muslimiinta caawinaayo ama jarxada daaweynayo ama cuntada u karinayo kuwaasoo kalena radfi wax la yidhaaho xoogaa loo tuurtuuro ma garata ayay leeyihin marka aayaddaasna waa iska diideen ummaddii wuxuu yidhi wixii aa lagu hor cunaya ma garata jam aa la kala siisanaya miskiinka marka meesha ayaa looga tegayaa hor marka aayaduhu marka waa muxkam waa yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa aliya rasuul rumeeyo liyasta'dinkum idan haydin weydiisteen aladiina kuwii malakad ay hanatay aymaankum gacmihiin oo addoommada aada leedihiin rag iyo haweenba waxay tahay qaaraa dhahaya waa raggaa idanka loola diidaa gabdhaha addoommada kuma jiraan qaar waa gabdhaha addoommada rag kuma jiraan laakiin ibnu cumar wuxuu dhahay aayadda caama iyo waladiina kuwii idan haydin weydiisteen lam yabluquu aan gaar alxuluma oo caruurtiina ka mid ama wixii qaraabadiina inaad dhasho shardi maan ilmuhu haddowsaba qaangaarin markaa waxa waaye way idin weydiisanayaan laakiin waa goormo mutlaq maaha waqti kastaba in idin weydiisanay maahane alaaa maraatin saddex goor ay alaaa awqaat ayaa laga wadaa saddex waqti saddexdaas waqti waatee min qabli salaati اlfajri salaada fajarka intaysa dhalan oo dadkii qaar soo kacay qaarna ay soo kici rabaan yaan idan la-aan loo gelin ah laga idmoodo waxiina tadacuuna goortaad dhigaysaan fiyaabakum dharkiina asturkaaha waaweynaa oo labisan jirteen min adahirati min ajli dahirati duhurka maaragta oo aada markaa qayruulataan ood seexataan oo dharkiina iska siibteen markaasna idanlaan yaa laidiin soo gelin wa min bacdi salaati alcishaa salaada cishaa markii la tukado dadku ay guryahooda ay ku soo aruuraan yaan la idiin soo gelin taa marka waxay ayidaysaa xadiidka nabiga calayhi salatu salaam waqtiga cishaa waqta la jiifto inuu yahay oo nabiga oo necbaa maaragtay annowma qabla alcishaa waalxadiida bacda in la sheekaysto sababtoo ah sheekada daxan iyo balaayaa soo geli karta camalkii markaad cishaa kusoo khatimtay waxaa la rabaa khaatimo fiicnaa ku seexatay soo maaha marka haddaad saharaad iyo balaayo iyo meelo fisk haddii la aadana soo kama sii darna cishaa waxa ku xig waa hurdu midda kale isticdaad lisalaati lfajr salaada fajarka inaad time fiican aasiso hurdo begatido adoo nashida aada soo kacdo caawa dhan marka adiga intaad soo jeedid sideed saac sagaal saac oo habeennimo aada seexatay iyo toban saac mutayaqan waxaa salaad subax inay kaa tegayso hadhow lama dhihi xadiiskii cudurkii daarkii oo qofka naa'imka ma yeelanayso sababta waqti munaasiba ma aada seexan tacadi baa samaysa qofku hadduu tacadi sameeyana cudurdaarka waxba kuma laha waa qof kas salaada uga tegay ayuu noqonaya alaau cawraat ay hiya alaau cawraat waa saddex cawro oo lakum idin sugnaan macnaa saddex waqti oo cawraadkiinu ay makshuuf yihiin oy faydan yihiin laysa calaykum korkiina ma ahaanin walaa calayhim kuwa addoommada iyo carruurtii rakaa junaaxun dembi bacdahunna waqtigaas ka bacdi inaysan idan idin weydiisan dembi korkooda ma ahaan sababtoo ah hum dawaafuuna calaykum waa idin dul wareegayaan khadmo iyo qofka haddii ou khaliid ou ziyaado ou yahana yuqtafaru lahu maa laa yuqtafaru ligayri waxaan loo dhaafina loo dhaafa oo hadda nabigu wuxuu dhaha calayhi salaatu salaam mukulaashii markay weelkii cabtay oy biyo ka cabtay oo la weydiiyey markaasuu wuxuu yidhi najaas maahano inaha min adawaafiina calaykum waa idin dul wareegi dee xasharaaday soo cune jiiray soo cune waxyaalay soo waxaysane wamaca daalika weelkii afka hadday geliso daahiraa lagu xakumay sababta haddii la yidhahdo wixii mukulaal afka ay geli sida eygoo kale ha laga dhigo xaraj ayaa imaanaya marka kuwaana xaraj baa imaanaya afar labaatanka saa cunugii yarka ahaa idan ha u baahda haddii la yidhaahdo dhibaatay noqonaysa iyo addoonkii kuu khidmaynayo markaas waa loo xaraj rafculxaraj ayaa meesha ku jira waa xikmada sharcigana maqaasida waaweyn waxaa ku ama qawaacidda fiqiga rafculxaraj wax la yidhahdo qofka wuxuusan maaragta mashaqada in maaragtay laga zuuliyo aldararu yuzaal wixii dhibaato keenaya waa waa la zuulinaya bacdukum qaarkiina calaa bacdin ay bacdukum yaduufu wuxuu dawaafayaa wareegaya calaa bacdi kanaa kan u tegaya kanaa u tegaya marka ma kala maarantaan kadalika sida oo aayaadka in kugu cadiyey ayuu yubayin llahu ilaahay oo cadaynaya alaayaati aayaadka in kuwa cadaynaya wallaahu allana caliimun waa kii aqoon badanoo xakiimun xikmo u saaxiiba waidaa balaqa aladfaalu adfaashii carruurta hadday gaaraan oo minkum adinka idinka mida alxulmu qaangaarka biyasayrna waa yidhahdaan culamada qaar ku laqbeeyaana macnaa waa qofku markuu isku junubo waa gabadhina ay caadadii ay ku dhacdo falyasta'dinuu ha idan dalbeen kama staadana aladiina kuwiisay idan dalbeen min qablihim ka horreeyo dadkii waaweynaa kadalika sidaasoo kale yubayinu llahu ilaahay u cadaynaya lakum aayaatii aayaadkiisa waxbay waa fiqhi oo daqiiqa iyo masaalix daqiiqaho bini aadamku waxaan maba ka fekeraan walidaalika culimmadii ay ka cabaadayaan saxaabada iyo taabiciinta ay leeyihiin aadaabtaas dad in badan waa ay ka jeesteen saas ay leeyihiin oo dadki ilaa qaar uga shakiya war waxaan miyaa la nasakhay aayada in waa muxkama dadka ayagaa kasal iyo wehsi ay ku dhacdo wallaahu allana caliimun ku og waayo xakiimun oo xikmo u saaxiiba waalqawaacidu kuwa fadhiistay oo dhaqmaadayska ah oo dhaqmaadii ka fadhiistay iyo rag hawadii ka fadhiistay oo min annisaai haweenka ka mida allaatii kuwaasoo laa yarjuuna aan quudarraynaynin nikaaxan wax guura aan dan ka lahayn ayagana aan la damcayninu duqoobay falaysa calayhina korkiina ma calayhina korkooda ma ahaanin junaaxun wax dembi ah an yadacna inay dejiyaan hiyaabahunna dharkooda waaweyn oo jilbaabka weyn ee markaa dhar astura oo maaragtay sidii cabuur iyo khimaar oo kale ay iska qaataan ayaga dembi korkooda kuma ahaanin ma garata hayra mutabarijaatin falaysa calayhina an yadacna hiyaabahunna hayra mutabarijaatin xaal ay yihiin kuwa u qasdaaya inay maaragtay ziinada kuwa muujinayo biziinatin ziino kuwa ziino muujinayo oo isan uga dan lahayn maradan weyn oo iska qaadayaan raggu ha ku arko aan uga dan lahayn islaan ayaduna yaa isaa iska quusato guurba aan rabin dadkuna hadda aysan ishtihaynaynin ee dharkaana iska qaadayso fursada ilaahay uu siiy inay ka faa'iidaysato waxawaaye dembi korkeeda ma ahan wa an yastacfifna inay dhowrsadaan oo dharkooda iska haystaan markay ajaanib la joogaan oo aayaddii isku dabaqaan sida gabdhaha cumuumka maaragtay walaa yudiina ziinatahuna ilaa maa dahara minha taasaa khayrun lahunna u khayr badan wallaahu alana samiicun mid maqlaayo caliimu ku ogay aayaddaana waxay tacqiib ay ku tahay aayaddii hore ilaahay uu yidhi subxaana wa tacaala waqul lilmu'minaati yaqdulna min absaarihim gabdhaha mu'minaadka waxaa ku tiraahdaa indhahooda ha laabeen wayaxfadna furuujahunna farjigoodana ha xafdiyeen walaa yubdiina ziinatahunna ilaa maa dahara minha ziinadoodana yaysan muujinin ilaa wixii muuqday ma aha marka oo jilbaabka haddana suuratulaxsaab lagu faray taasay marka mustatno ay ka taha waxaa leeyahay islaamaha waaweyn oo inay dhalaan ama la guursado ama la damca ka ka quustay markay ragga ay dhex joogaan ajaanibta ah hadday maaragtay maalan cabuur fiican ama dirac xoogaa xoog badanoo wax qarinaa iyo garbasaarkeeda iyo waxeedaas haddii ay wadato isku huwido iyo khimaarkeeda taas dembi korkooda ma aha laakiin inay jalaabiibta dharka fiican oo asturaya ama go' weynay kalo isku sii huwiso ama jilbaabkan daboolkan ay sii qaadato yaa khayrun lahunna u khayr badan taas ma macnaheedu saas ma marka walaa yubdiina ziinataha amaa wejiga iyo ma banaynay masma banaynayso mowduucii hore baxsigii hore ku xihan tahay oo suuradda bilowgeeda lagu soo maray marka maalintaas dad badan ma aysan joogin dadka dadka akhyaarta ka mid a waxay jeclaysteen calal aqali si birrifa in loogu soo celiyo si dadkay uga faa'iidaystaan haddaan soo khulaasayno waxaa weeye aayadda ilaahay wuxuu yidhi walaa yubdiinayay muujinin gabdhihii ziinatahunna quruxdooda ama waxa la ysku qurxiyo ama jirkooda quruxdooda ulajeeddada ugu weyna waxay waa jirkooda meesha qurxan waxa la ysku qurxiyo ayagoo suuqa yaal yaalla adiga waaba fiirsan karta hadday wishaax taho midka dhexda lagu xirto hadday dhego-dhego ay tahay haddii maaragtay ay tahay faraati la gashado haddii xinna ay tahay kuxil haddii suuqa iyagoo yaal waa fiirsan karta waxa kaa xaaraama ma aha ee marka ziinada la leeyahay yaysan maaragtay muujinin waa maxalu ziina maqsuudka marka waa mubaalaqa wa ma garata yacni ziinada ha la qari macnaa meeshay ku taalana yaan la arkin wa ilaa maa dahara minha wixii caada ahaan badana u muuqan oo caada ahaan u muuqan ilaa maa dahara minha ayaa mufasiriintu isku khilaafeen wax hadda ay isku khilaafeen ibnu cabbaas iyo ibnu cumar oo dhinaca iyo taabiciin badan uu ka mid yahay saciid ibnu jubeer waxay leeyihin ilaa maa dahara minhaa waa wejiga iyo kafaynka oo soo u muuqanaya wuxuu u muuqanaya waxaa weeye qofkii dumarka ahaa qof loo khidmeeyo dhammaan ma wada ah dad agoon korsataha isaga jira dad iska dantaayaa isaga jirta marka haweenkii gacanta waxay uga baahan tahay kafaynka inay hawshii qabato canjeeladii dubane suuqii wax ka iibsaneen xunbay qabsane wejigana bacdul axwaal ay u baahan tahayoo markii gabadha la guurinayo soo maaha ama markii maxkamad la saarayo ma garata waxyaalahaasoo dhan wejigeeda marar inay muujiso waa loo baahanya soo maaha marka ibnu mascuud isaga wuxuu ku fasiray ilaa maa dahara minha gabadhu markay qaadato dharkeeda xijaabkeeda hadday qaadato kollay qofka uun quruxdiisii wax ka mida waa soo baxayaano jooggiisa iyo hanaankiisa waxbaa ka muuqanaya qof walba soo maaha taas waa la ysaga cafooley ibnu cabbaasna wuxuu leeyay ilaa maa dahara minha waxay qofku haddii uu labisto oo dharkiisa oo xijaabkiisa ou qaato meelaha u muuqu og waxaa waaye waxaa ka mida wejigii iyo gacmihii gacmihii hawlaa lagu qabanaya inay islaantii shaqaystaa dhici karto canjeelo dubato oo suuqa wax ka xamaalato wax uun gacmaheedi waa u baahanta marar dadkuna ma wada qabi karaan wax ay gacmaha ku dabooshaan ama hawshaa farshaxanidaas ay qabanayso iyadoo gacantaba looma qaban kartaba ilaa gacmihii waa xasaasiyow wejigii hadda waxaa ku yaalla indhihii baa ku yaalla inay muxarabtay u baahan tahay soo maaha marar maxaakimay u baahan tahay in la arko cinda ashahaada wa cinda almuxaakama waxyaalahaasoo kale marka sida qaalibkaana oo caadadu ay tahana waa muuqata saasuu ibnu cabbaas uu ku fasiray ibnu mascuudna saasuu ku fasiray culimmadii marka mufasiriinta ahaa min alyowm min waqti maaragta yacni saxaaba ila alyowm waa laisku khilaafsan yahay ilaa labadii shiikha ugu waaweynaed casrigan oo khilaafkii soo gaaray oo sheikh bin baas iyo maanta ma arkaysa sheikh alalbani ee midna uu ra'yiga ibnu mascuud ku tegey midna ra'yiga ibnu cabbaas uu ku tegey ibnu kathiir markuu labadii ra'yi uu keenay waxaad moodaa inuu u leexday ra'yiga ibnu cabbaas oo yidhi waxaa iyadaya xadiidkii asmaa oo nabigu iyadoo xoogaa dhar khafiifa wadata uu ku dhahay ina almar'ata idaa balagat ilmaxiidu gabadho hadday maaragtay xaalka ay gaarto laa yaslux an yuraa minha ilaa hada wa hada wa ashaara ilaa wajhihi wa kafayh nabigu wejigiisa iyo kafaynkiisa ayuu ishaaray arrintaasna marka xadiidkaas waa la isku khilaafaho sixadiisa iyo dacfigiisa oo waxaa leeya inqidaacah ku jiro oo xadiidku waa mursal saasay abu daa-uud ibnu abi xaatim iyo bise abu xaatim ay ku xuquleen laakiin sheikh alalbani axaadiid kale oo macnaha wejiga iyo kafaynka cahdigii saxaabada dad badan inay muujisan jireen dad badan ay asturi jireen ayuu keenay oo qaar saxeenka ku yaalo laba xadiidaa marka ugu baarisan xadiid jaabir bin cabdillaahi uu wariyey radi allahu canhu wa ardaahu ou leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka muslimna wariyey ou leeyahay maaragtay nabigu intuu iidii tujiyey oo salaaddii markuu tukaday dadkii uu wacdiyey ayuu haddana haweenkii u yimid haweenkiiu markaasu uu wacdiyey hadalkiisii waxaa ka mid aha inuu yidhi tasadaqna faina kuna akaru fa ina akhara kunna xadabu jahannam war wax sadaqaysta badankiinu maaragtay jahanamo qoryaheedaatiin shidaalkeeda fa qaalat imra'atu min sidati nisaa gabar dhexda fadhisay ama dhexdhexaada qof aan da-na weyneyn dhalina yarayn taasna waa looga jeedaa safcaau lkhadayn ee dhafooradeeda ama goomankeeda madow uu ku jiro safcigu waxaa weeye gabdhaha markay xoogaa dhibaatoodaan oo dhibaato ama jiro ama maaragtay yani dhaqaalo darro ay soo marto oo qofkii weliba xoogaa wejigiisuu iftiimayo ayaa waxaa madmadow camal ah ku samayso ama markay jiradaan ama markay xoogaa da-da markaas ay bilaabi rabaan shan afartanaad iyo meelahaas wixii ka dambeeya ayuu ku bilaabay marka gabadhaasaa waxay tiri lima yaa rasuula allah maxaa dhacay rasuulkii allow qaala lianna kunna tukirna aada tukirna ashakaat eed sheegashadaa badistaa ninkiina maanta waa ka eed sheeganaysaa iyo qofkii amaal idin sameeyo weligaaba qayrkaama arkin leey wa takfurna alcashiira cashiirkana ku kufrisaa maxalushaahidka waxay jaabir gabadhii istaagtay wejigeedii uu sifeeyey inay wejigeeda makshuufo ahayd uu faydina wejigood ayuu sheegay amaama rasuuli llahi sala allahu calayh wasalam rasuulkuna su-aashii uga jaabay wejigaaga astur oo waajiba ma uusan ku dhihin qiso kaloo waxaa jira ibnu cabbaas laga wariyey canilfadli bin cabbaas oo ka warina isagoo xajkii ayaamihii ramyul maaragtay jimaaci meelahaas iyadoo la joogo ayaa naag baa maanta mase maalintii tobanaada ahayd oo la xalaal noqday ayaa naag baa ka hortimid gabar dhallinyaraa koox ay la socoto markaasuu nabiga su-aal xaj ku saabsan weydiisay alfadli waxbaa nin qorxoono ah ayaduna gabadhuna waa qorxoone nabigu wuxuu arkay fadli oo indhihiisii ay maaragtay ku tara baxeen gabadha wejigiisa gabadhiina ay maaragtay ku dhankaxday markaasuu nabigu intou luqunta qabto sidaa dhinaca kale u wareejiyo si xooga markaas adeerkiisa wuxuu ku yidhi yaa rasuulillahi laweyta cunuq ibnu cami waaba qoortaaba kadib i gaartay si xun aad u laabtay markaasuu yidhi faqaala ra'aytu shaaban wa shaaba wiil dhallinyaraha iyo gabar dhallinyarahan arkoo isfiirinaya falam aaman min ashaydaani calayhima kama aamino nabiguna satri waajibu ku yahay ma uusan oran iyo aathaar fara badan oo uu aada kitaabkan jilbaabulmar'a uu ku keenay oo dad badan oo sifeynaya inay abubakar iyo asmaa bintu cumays ay u yimaadeen asmaa bintu cumays wejigooda uu faydnaa abubakar ay sifeeyeen iyo qisaskaas oo dhan aada iyo aada u badan yihin culimmada mufasiriinta min ibni jariir itabari laga bilaabo ilaa maaragtay qurdubi ku-xuji ama ibnu cadiyaaba ka horeeya qurdubi waxaa waaye maaragtay ilaa ragga shawkaani ugu dambeeyaan tafsiir baxr muxid ibnu xayaan gebigood iyo aljasaas oo maaragtay xanafiya oo kitaab axkaam qur'aana leh marka waxay rajaxeen qowlka ibnu cabbaas oo waxay ku rajaxeen adiladaas xoogga leh oo dhaqankii saxaabada inuu ahaa midda kale marka wax sharcigu istatnoonayo wax micno ku fadhiya waa inay yihiin culimo waad ka fahmaysaa anaa ka fahmay laakiin hadda naskaas kuma ah waa maxay walaa yubdiina ziinatahunna le ziinadooda ay muujin waxaa lasoo istatnoonayo wax wax faa-ida waa inay noqonayo ilaa maa dahara minha haddii lagu fasiro gabadhaan marada markay qaadato hanaankeeda waa taxsiil xaasilkaas intaa may ka badi kartaa gabadhu inay jilbaab qaadato haddii ilaahay qurux u dhaliyey baaxaddeeda ina waa un laga dareema soo maa intaa ka badan ma samayn karto laakiin haddii lagu fasiro wejiga iyo kafaynka hadalkii macnou yeelanaa wax daruuro ah oo qofkii u baahnaa oo loo seereebo noqon yacni kalaamka allana iyo sharcigiisana taxsiil xaasil waa laga nasaha waa inuu macno aada iyo aada u faa'iideeyo marka hadda mawduucaas baxdi buu u baahan yahay hadiyo gooraale qofku inuu baxsiyo laakiin qofku intuu ra'yi isaga dhangaxo inuu qofkii kale uu maaragtay oon ra'yigiisa ku waafaqin la caayo maaha sheekh albani dadaa ku caayo waxay dhaheen ducaatu sufuur wuxuu ugu yeera dadku inay isqaawiyo subxaana allah ee waayo ibnu cabbaas ma ducaatu sufuuraa dheh adiga marka haddaa ibnu baas haddaa albani cayso ee ibnu jariir abari maducaatu sufuuraa dhehe ibnu cumar maducaatu sufuuraa dhehaysa saciid ibnu jubeer ilaa mufasiriinta maaragtay cudamada ah ibnu kaiir macudaad sufuur sababto markuu aayaddii soo qaaday wuxuu yihi wayataayad waxaa ayidaya xadiidka xadiidka haddou dacfi oo galay axaadiidtaas kaloo waadixo xadiid jaabir iyo xadiid fadl bin cabaas waxaasoo dhan ayiday marka mawduuca meesha horaan kusoo baarnay insha allah website-kana waa la geli doonaa ee rag akhyaaraha soo jeeduu yihi xoogaa in darsiga maalintii cidlow ahaa aada looma badnayn in lagu soo celiyaan jeclaan walqawaacidu haweenkii nikaaxa ka fadhiistay oo dhaqmaadayska ah oo hawo aan lahayn oo min annisaa'i ka mid a allaatii kuwaasoo laa yarjuuna aan rajaynaynin nikaaxan guur aan rajaynayninoo iska quustay ayagana aan rajaynaynin falaysa calayhina korkooda ma ahaanin junaaxun an yadacna inay dejiyaan hiyaabahuna dharkood waa jilbaabka weyn iyo wejigoodana inuu iska makshuuf noqdo hadday rabaan waa heli karaan laakiin waa inay ulajeedadu aysan ahayn ismuu muujiyo ziinadaada muujiyo qasad xun waa inaysan ahayn hayra mutabarijaatin ayagoon muujinaynin biziinatin ziino iyagoo qasadku aysan ka ahayn bal ragga meelaha fiicfiican iyo quruxeeda tuso aada soo jiidatay aysan ka ahayn ee qof iska quusto waayeel ay tahay laakiin haddana waxaa la yidhi waa an yastacfifna inay dhowrsadaan ayaa khayrun lahunna u khayr badan wallaahu allana samiicun waa kii maqlaya caliimun ee wax og culimmadu sidii hadda hadalka aan soo sheegnay waxay yidhaahdeen shaki male wejiga in la asturo inay fadli badan tahay sheekh albaan waxaan saasaan ku dhaqmaa haweenkayga iyo gabdhahayga aan fara oo waa fadiila marka laakiin waa qofka in loo dareensiiyo xukunkeeda inuu mustaxab iyo qof mustaxab qaato qofkii kalena waa inaan maaragtay qof aada adiga ku qasmin dacwada maslaxadana zebankan oo tabarujkii oo batay saasaa u ron gabadha marka inaa uga bilaawdo gabadh marka horeba balaayo iyo aan wax dharaba aan lagu arkin haddaad tiraada bal xoogaa horta maaragtay bal cabuur fiican iyo khimaar iyo wax soo qaadqaado markuu iimaanka qalbigeeda ou galo haye bal jilbaabkii qaado iimaanka markii uu soo galo soo xoogsada aad tirahda wejigaan yaan lagaa arkin maaragtay iska astur haada tadaruj ayaa u fiican uu leeyahay dadka inaad marka horeba meesha ugu dambaysa u qabato saasaa uga fiican allah ilaaha yaqaano subxana wa tacaala allah wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala laysa cala alacmaa ninka indhoolaha korkiisa ma ahanin xarajun wax dembiya oo dhibaata walaa cala alacraji kanjiistaana xarajun wax dhibaataa ma ahan walaa cala almariidi xarajunna ma ahan waxaan aan xarajka aan la ahayn waa maxay saddexdaas qaar waxay leeyihin sida aayadkii suuratulfatxi ku jirtay macnaheedii kale waayo waxay leeyihiin jihaadka hadday geli waayaan xaraj maaha qaarna waa ka sii camimayaano wax alle waxaysa kari karin oo shareecadu qofkii caafimaad qaba waxaas ka caafimaad qaba lagu kalifay xaraj ma laha yani ninkii mariidkaa hadduu istaagii salaaddii ku tukwaayo waa fadhiisan karaa soo maaha qofka hadda acmaha oo kale sida qofka wax arkaya nijaaso gaba dhowrsan karo laakiin intii tabartiisa haddii uu dadaalo salaadaada soo celi lama dhahayo waa tabartiisa qofka acrajka soo maaha wixii uu ka cajizo oo waajibaadka oo dhuutintaas iyo lugola-aanta u diideyso macfi buu ka yahay jihaadkeeda uu ka mid yahay cumuumkaas dadaa la aada ma garata laakiin sida mufasiriintu u badan yihiin ibnu cabaas iyo kayrkooda waxay leeyihiin waxaa laga hadlayaa waxaa weeye bulshada ijtimaaciga iyo sida loo wada nool yahay iyo guryaha in laga cunteeyo oo carabtu markii hore ay taxarusi jireen oo markay soo degtay ilaahay walaa ta'kuluu amwaalakum baynakum bilbaatil markii ay soo degtay oo nin walba wuxuu ka cararay inuu nin ama gurigiisa wax ka cuno ama dadkii jirnaa wax la cuno ina cunadaan ka boobaynaa waxyaalahaas oo kale dhibaatooyinkaas ayaa dhacday oo qaara carabta caado waxa u ahaan jirtay haddousan qof wax la cunin inuusaba maarata waxbaba uusan cuninba ma garata haddousan qof wax la cun uusan cunin wuxuu dhihi jiray idaa sanacti zaadi idaa sanacti zaada fadlubi ma garata oo fa axdirii soo keeno ma garata maarata aki akiilan mid ila cuno ma garata faxdir lahu akiilan mid ila cuna ii keen fa ini imra-un ma garatay lastu aakilan biwaxdi aniga waxaan ahay qof aan keligiis cuntada aan cunin oo isagoo gaajoon oo geeliisiina oo caano ka buuxaan ilaa qof oo keel uusan wax cunayn caadadaysaa ka dhigteen markaas waa waxaasoo dhan dhib ma lahan qaar guryaha qaraabadooda inay wax ka cunaan ayay xaraj iyo dhibaato ka dareemeen waxaa la yidhi maya guryaha qaraabada haddaa og tahay in raalli lagaaga yahay waa ka cuni kartaa marka mashruucaasay ka hadlaysaa mawduuca laysa cala alacmaa kan indhahale korkiisa xarajun ma aha inuu dad kaloo fafayow oo wax la cuno oo indho qabo walaa cala alacraji kan dhuutinayana xarajun dembi korkiisa ma ahani dad caafimaad qaba inuu la kulo in wax la cuno walaa cala almariidi xarajun kan mariidkaana oo jiranna inuu dad oo maaragtay caafimaadka wax la cuno dhib male ayaguna inay dadkaas la cunaan oo maaragtay dhib ma ma ahaan walaa anfusi walaa calaa anfusikum ay walaysa calaa anfusikum xarajun wax dembi ah ma uusan ahaanin an ta'kuluu inaad cuntaan min buyuutikum guryihi marka guryaha waxaa ka mida guriga inankaaga walidaalika lama sheegin sababtoo xadiidkii baa ina ina ina ina ha ina maaluka liabiika xadiidkii saasoo ahaa ma garan lafdiis maaa xadiidka anta wamaaluka liabiika adiga aabba adiga xoolahaaga aabbaha isa kaale marka meeshaan waxaa looga jeeda leeyahay buyuuta buyuuta wiilasha ayaa looga jeeda sababtoo qofku inuu gurigiis wax ka cuni karo waa iska caddahay ow buyuuti aabaa'ikum aabbayaalkiina guryihiina aada wax ka cuntaan ow buyuuti ummahaatikum ama hooyayaalkiin guryihiina aada wax ka cuntaan ow buyuuti akhwaalikum ow buyuuti ikhwaanikum dheh walaalihiina guryahooda wax ka cuntaan ow buyuuti akhawaatikum gabdhaha idinla dhashay ow buyuuti acmaamikum adeeryaalkii guryahooda ow buyuuti cammaatikum ama eedayaalkood guryahooda eedayaalkii guryahooda ow buyuuti akhwaalikum abtiyaasha guryahooda ow buyuuti khaalaatikum iyo habaryaraha ow maa malaktum waxaad gacanta ku haysaan mafaatiixo mafaatiixdiisa yacni guri adiga shaqaalaa tahay ama waa lagu amiin waxaasaa lagu amiin mafaatiixdii iyo khaadimaad ka tahay wixii amiinaad ninkii saaxiibkiisaana waa kuu idmay inaad bilmacruuf aad ka cunto waad ka cunaysaa wixii hantidii adiga aada gacanta ku hayso oo la yidhi wax ka cun bilmacruuf wax uga cun waxbaad ka cunaysa ow sadiiqikum ma garat ama saaxiibkiina gurigiisa waxbaa ka cuni kartaa hadduuba idan caama iyo rulihiisa la og yahay laysa calaykum korkiina ma ahanin junaaxu wax dembiya an ta'kuluu jamiican inaad adinkoo idil hal mar aada meel isugu cuntaan saxan isugu tagtaan ow ashtaata nin walbaa saxankiisa u gooni u gurto sida hadda marka munaasabaadka la isugu yimaado dadna waa ka isla cuna dadna waxaa qof walbaa saxan xogaagiisa ku gurtaa labada waa bannaanta laakiin yaa fadli badan waxaa fadliga badan qofku maanta ma arkaysa inuu jamaacada oo lagu cuno sababtoo nabiga intay qolo u yimaadeen waxay dhaheen inamaa naakul walaa nashbac inaa naakul walaa nashbac waa cunaynaa mana dhargeyno qaala lacallakum ta'kuluuna mutafariqiin adinkoo kala tagsan ayaad maaragta aada cunaysa ijtamicuu calaa acaamikum cuntada ku soo aruura wadkuru isma allahi magaca ilaahay naxuso hal saxan intaa ku rataan ku soo aruura yubaarik lakum fiihi ilaah idin barakayno markaas waa laga dhargeyna laakiin hadda haddii siday dadku inta cuntadii faraha ka soo badiya oo faraha inta la gelgeliyo cuntadiiba maarata hadhow suyaca laga tegayo al afdal intii cuntada lagu ciyaari lahaa waxaroon qof walbaa inuu xigtiisa intuu qadaan cunadoo la dhammaynayn oo meeshaba laga dhammaynayn ama dadkii loo hambeeyaa aysan dhammaysanayni waxaa fiican qof walbaa xigtiisa oo cuni karo inuu curo cunada kale uusan maaratay aan ilaa caadada waxay ku daras waayahan dadkii qof walbaa wixii isagu goorsanaya waaga hore gabdhaha iyo ilmaha ragka waa loo soo hambeyn jiray ragga wax loo geyn jiray hambada marka waajibay ahaan jirtay hadda marka hore waxaa la yidhi ceeriinka ku qaybsanaya biseel kuma qaybsadaan markii horeaba digsiyaa lagu kala qaybsaday qol walba kooxeedii waa loo riday yaa inkastoo aysan dad kulisaa wada ahayn weli caadadii hore iyo dhaqankii fiicnaa hore wax ka dambeeya marka haddii laga cabsanaya cuntadan dad loo hambeeyay inays jiro oo lagu ciyaarayo ama xataa dad haddii loo geeyo waxay jecel wixii oon farafaraysnayn cunadiioo nadiifa inay cunaan marka markaas mafsadada maaragtay cuntada lagu cayaaro ka imaanaysa ma garata ayaa ka dhib badan oo maaragtay cuntadiioo laysla cuno haddii cuntada lagu ciyaarayo laysa calaykum junaaxun dembi korkiina ma ahan an ta'kuluu jamiican inaad idinkoo dhammaan cuntaan isla wada jir hal xeero wax ku cuntaan oo ashtaatan kali kali oo qof keligiisa oo wax cuno faidaa dakaltum haddii aada gashaan buyuutan guryo fasallimuu salaama calaa anfusikum nafsadiina taxiyatan ay xayuu taxiyatan salaama min cindi illah ilaahay xagtiis ka timid ilaa salaanta sidoo nabigu sheegay waa ismi ismka allo waayo oo salaamka ah oo ilaahay dhexdeenna oo keeno fafshuuha baynakum dhaa nabiga isku dhex baahiy assalaamu calaykum waa duco ilaahaana soo dejiye barakadaas isuwiig soo maa markaad qofka assalaamu calaykum aada leedahana ammaan baa tahay waay allaha ku ammaan anigana aamina iga tahay laakiin salaamu calaykum tardho haddii aada dishidna ama aada qiyaantid salaamu caleyintaadu been ay tahay doo waa inaad qofka salaamu calaykum haddaad tiraadid inaadan wax u dhibin inaad xamanin salaamu calaykum dadka carabka saasoo dhahay oo kale qofka dhaajina oo qofkii ka dhaqaaqaba xamanaya oo kale kaas salaan maaha waxaas oo kale waa inuu qofka uu kaa nabadgala naftiisa iyo cirdigiisa maalkiisa uu kaa nabad gala oo baaq waay assalaamu calaykum nabadgelyaa korkaaga ahaad aniga iyo keyrkii qofba insha allah aaminaad ka tahay ma garat walaa taqulu liman alqaa ilaykum salaama esh lasta mu'minan qofku salaamo shahaada qiraaya muslimaada dhegtan dhiigga kuu dara sharciga ilaahay meel uga taal lama yaqaan nacam fasallimuu calaa anfusikum nafsadiina salaam marka waxay yidhahdeen culummadu haddii aada gurya islaameed gelayso dadkii baad salaamaysa gurigaagana haddii aada joogtidna waxaa weeye maaragtay isagana dadkii ahalkaaga ayaad salaamaysa masaajidka haddaad soo geshid ee masaajidka assalaamu calaykum nabigaad ku salinaysaa calayhi salaatu wasalaam waa ducaysanaysaa guri laga maqanya markaa timi waxba aan joogin markaas ibnu cabaasi waxaa laga wariyay keyrkiis inuu qofku markaas uu leeyahay assalaamu calayna wacalaa cibaadi illahi asaalixiin taasaa laga wariyay marka culimmadu saas ku kala tafsileen marka kadalika sidaasoo kaleo yubayin allahu ilaa idinkuga caddaynaya lakum adinka alaayaati aayaadka lacalakum waxaa mudantihin tacqiluuna inaad wax garataan marka aayaddan waxaa weeye waxay kor yeelaysaa dhibaato ijtimaaciya iyo cabursanaan dadka haystay oo is-ilaalinta badan iyo xirxirnaanta badanna lama ogolo tacadiga badanna lama ogolo oo waxa weeye qofka qaraabadaada iyo saaxiibkaa haddaad ogtaha gurigaas inay maaragta wax laga cuni karo cuntada loo soo doonan karo hadduu joogay haddii uu maqan yahaba waa laga cuni karaa oo waxbay macnaheeda maaha guriga ninkaela jooga hadduu ka maqan yahy inaan laga raashimayn karin ma aha ta islaamu ayagoo asturan oo dadka meel fariisiyaan ama geed ha fariisiyeen ama guri qol fadhiga loogu talagal ee halkaasaa raashinka loogu gey kara laakiin arrintan a gurigaba inaan koob shaha laga cabin ninkii oo ka maqan wax sharciga waarida ma ah sababtoo nabiga calayhi salatu slam isaga iyo abubakar iyo cumar markay ay gurigii ansaariga ay yimaadeen ay dhaheen hebel aawo waa baxee dhar biyo macaanow noo doona way dareenta marka inay barti u noqon rabaan ma baxaydaana fariisay dhahday geeday maaragtay u dhigtay gogol u dhigtay soo maaha bal taas waxaaba kasi weyn axaadiid badan oo sheegaysa gabadha iyadoo xijaaba ninkii dad kale inay ukhidmayn karto sharcigu xaraj baa nin kasta tasatur tasaturkuna cinda maarata haddii fitno laga aami yahay dhib ma laha marka waxaan la leeyahay maarata qofkii isagoo baahan gurigii qariibkiisa cuntaha war ha ahalkiisa dhex geli meel magaxagan ha joogo qolka fadhiga meesha wax loogu keeno wixiisa markuu dhasho kor ha ka salaam assalaamu calaykum ha iska baxo laakiin guryihiiba aan koob shaaha laga cabaynin waxaas wax sharciya maana haddii la og yahay ninkii inuu ka raali yahay dadkaan aaminsan yahay dadkiina meel fiican la fariisinayo maarata maalin waxaa dhacday nin sheikha soomaaliya yar na marti qaaday ani sheekh maxamed haadi aan marka afarkii markii la gaaray ilaa yarkiiba uu soo dahay annagaad adeyga siqanaxaana yarkii gurigaa maqaya ma aadayn sheekayga caqli badnaa wuxuu ihi war waa la marti jiro dhahay haweenka dadkan oo marti soori jireen waana sharci annaga qolka fadhigaan fadhiisanaynaa wixiinana waa sii cunaynaa ho dha marka hadda waa iga hadha markii dambe an axaadiistii bartay ninka un aqoon badan oo kaa caqli badan waxbuu kuu faa'iidey karaa marka arrintaas saas weeye rafcul xarajka marka haddaa ogta qofku inuu kaa raaliyahay inaad gurigiisa wax ka cuntid oo raashinka laga cuno oo gurigiisa la yimaado iyadoon ikhtilaal lahaynoo meesha fadhiga inta la fadhiisto carabtu waxay leeyihiin meelo u go-an ay leeyihiinoo martiday ugu talagaleen soo maha meelahaasaa marka lagu quudiya marka taasoo kale rafculxaraj waa dhib ma laha dhibaatadaasi marka sharciga ayay ka anfisa dadkii laysa cala alacmaa in dhoolaha korkiisa ma ahaan xarajun wax dembiya walaa cala alacraaji kan lugaha la-ana oo dhugtinayana xarajun ma ahaanin walaa cala almariidi xarajun dembi ma ahaanin inay dadkii ay wax la cuno amaa jihaadka inaysan maarata hadday iska dhaafaan iyo waxaysan awoodin taas haddee culumta kaloo shareeciga meelo badanaa lagu sheegay suuratul maaragtay suuratu lfatx iyo suuratu bara iyo meelahaasaa marka lagu sheegay ee middan arrintan ijtimaaciga ay xalinaysa walaa calaa anfusikum adinka laftiina korkiina xarajun ma ahanin an ta'kulu inaad ka cuntaan min buyuutikum guryihiina gaar ahaan inankiina inamadiina guryahooda ow buyuuti aabaa'ikum aabbayaalkiina guryahooda haddaa ogtii inuu raalli kaaga yahay ow buyuuti ummahaatikum hooyada gurigeeda ow buyuuti ikhwaanikum walaalkaa gurigiisa aa raashin u doona ow buyuuti ikhwaat akhawaatikum walaalihiina gabdhaha idinla dhasha ow buyuuti acmaamikum adeeryaalkiina maaragtay guryahooda ow buyuuti cammaatikum ama eedayaalkiina ow buyuuti khaala akhwaalikum adeer abtiyaalkii guryahooda oo buyuuti khaalaatikum habaryaraha guryahooda haddaad ogtii raalli ka tahay macal idan la-aanaaba ka cuni kartaaba marba haddaad idan mutlaqo iyo rido aad u malaynaysay waa qaadan kartaa ow maa malagtum wixii aada hanateenoo mafaatixahu furihiisa meel adiga mas-uul lagaaga dhigay furiyaa haysaa makhaayada lagu dhiibay dukaanaa lagu dhiibay mas-uulaa ka tahay waxaa la yidhi waxaad u baahata ka cun ma garan waa ka cunaysaa ma aw sadiiqukum saaxiibkiin ninaa nin salafkii ka mida ayuu waxbuu ka idan dalbaday markaasuu yidhi mar haddii aad tahay ogtaa u dhahay inaan maaragtay ay suxbo ay naga dhaxayso ma loo baahnuu yidhi marka inaad idan isii weydiiso oo kale ilaa suxbanimaas iyo sadiiqnimadaas ayaa maaragtay ayaa ka weyn oo muujinaysa sidiiqna waxaa loo sadiiqna waxaa loogu bixiyey liannahu saadiqun fii mawadati qofka saaxiibkaaga ah wuxuu ka run sheegay oo saaxiibka runta kan mujaamilkaa lama rabo saaxiibku waa labo mid mujaamil ah ku gaadaya an khayr kula jeclayna afka bis uun ah qalbina aan kuu hayo iyo mid runta kuu sheegay oo wanaaggaaga jecel naseexadana aan kaalaha ka mid waa carabtu ninkeeda akhuuka man sadaqaka laa man sadaqaka walaalkaa waa kan runta wejiga kaa saara dantaada waxaa kaa saara runta kuu sheeg waxaana kuu fiican saan laa man sadaqa kan iskaa kuu rumeeyo kuu nacmleeyo haye haye haye iskaa yidhaahde hadhow godow kula fiirsana ku shubaalina waa ku khadeecaya wax edabdaraa kaa celi maayo wax wanaag kaa celi maayo saaxiib wanaag kuleh lama rabo waa inaa qofka sadiiqaaga runta inaa u sheegto oo wanaaggiisa aad ka shaqaysid oodan hagardaameynin oo sirtiisa u xafidid saasoo kale sadaaqada runtaa taas waa nacam qad kunta waxau yihi ninka shaacirkaa qad kuntu axju abaa camrin akhaafiqatin xataa alamat bina mulmaati qad kuntu axju waxaan u malaynayay abaa camrin ninka la yihahdo akhaafiqatin walaal ugu kalsoon oo saaxiib xataa alamat binaa mulimaat dhibaatooyin iyo waqti markuuna soo maray oo ii gembiyey markaasaan ogaada yiri ina sadaaqadiisa hufiya halkama jiraan egta nacam laysa calaykum kor ow sadiiqukum saaxiibkiina gurigiisa aada wax ka cuntaan iyo hantidiisa haddaaba ogtii inuu idin ogol yahay min hayri israaf laysa calaykum korkiina ma ahaanin junaacun wax dembiya ma ahaanin dembi inkama saarna an ta'kuluu jamiican dhammaa haddaa isla cuntaan waa si sida fadliga badan ma garta haddii aan mafsado ka badan laga cabsanayno si dadkaan cuntada dayacayo inta farafarayaan ka dhaqaaqay wa ilaa jamiicanta in lagu cunaa fiican sida xadiidka aan sheegin ow ashtaatan keli keli haddaad cuntaanna wax dhibaataa maaha waa ilaahay subxaana wa tacaala waa noo fududeeyey ee haddaba fa idaa dakhaltum haddaad gashaan buyuutan guryo fa sallimuu calaa anfusikum naftiina salaama ilaa qofka muminka markaas salaamto waa naftaada oo kale adigoo salaamay waayo asalaamu calaykum waraxmatullah waa guryo la joogo hadday haddii masaajid ay tahana waa ducadii masjidka duquul masjid akrinaysa salaamti iyo salligii nabiga calayhi salatu wasalaam iyo ducadii haddii guryo ahalkaaga oo joogo gurigaagii la joogana iyagana ahalkaad salaamaysa amaa guriga hadduu cidliyaha marka aad soo gashay ibnu cabaas iyo camar ibn caasi waxaa ka soo cabdillah ibn camar ibn caasi inay dhihi jireen maaragtay assalaamu calayna wacalaa cibaad illahi asaalixiin ayuu odhanayaa marka fasallimuu calaa anfusikum taxiyatan ay xayuuha taxiyatan salaan salaama oo min cindi illaahi ka ahaatay sababtoo salaamka waa ismu salaam magacii alla ilaahay dhexdeena oo soo dhigay ee inaan isku baahina loo baahayn oo macnaa qowl iyo ficil baa ugelinayo dadkana aan salaano ayna naga galaan almuslim man salima muslimuuna eesh min yadihi walisaan nacam ee qof intaad salaamto ama aada xanato ama haddaw dhacdo ama aada qiyaanto ama aada dishid wax islaannimo lagu yaqaano maa mubaarakatan barakaysanoo dayibatan oo wanaagsan oo khayran oo kulansatay kadaalika sidaasoo kale soo waxaan kugu caddeeyey waa shu-uunta khaaska oo sharcigu caddaynaa balfiir umuri waaweyna maxaa u malayn marse maanta waxay ku leeyihin diinta uma munaasab wax lagu xukumo bal arrimihii waaweynaa siyaasa sharciya iyo wixii dhammaa inta aayaadka muxkamkaa caddeeyeen a arrimihii yar yarka ahaa oo shaqalka ahaa asaas loo cadayna hadhow ku leeya qur-aanka iyo sunnada waxba kuma yaali iyagaa waxba oqoon waxna ahayn kadaalika yubayin ullahu saasay kugu cadaynaya lakum idinkaan aayaata aayaadkii lacalakum waxaad u mudantihiin tacaqiluuna inaad wax garataan bal meesha ilaahay uu ka hadlayo iyo wanaagooda la rabo iyo naseexada aada garataa waa markay la yaabaan shareecada gaalada intay u yimaadeen abudar ma salmaan alfaris ay dheheen callamakum nebiyu kula shayin xata alqira'a nebigiinu wax kasta waa idin baray xataa saad maaragtay aada najaasada isaga dhaqdaano markii aada xaajada aada gudataan aad isaga dhaqdaan nacam oo dhah waana bara waana barayoo min huna an nastaqbila alqibla biqaa'idin ow bowl inaan la qaabilno ow nastanjiya birajiic ma garata inaan diga ku asajoonno ow nastanjiya bilyamiin ama gacanta aan ku asajoono bidixdaa lagu asajoona sababtoo ah midigta waxyaalaha daahirka ay leedahay marka waxyaalahaasoo dhan oo daqiiqa ah a sharci lagu cadayna laakiin dadkiiaba hadda iska halmaamay hadday ibnu cabaasiyo ka eed sheeganayaan yaa waxyaalahaas insaan loo hilmaamay shareecada oo daqiiqa wakhtigoodii maanta maxaa u malaynaysa oo dadkiiba diintii umuurihii waaweynaaba ayaaba maaragtay maaragtay laga la moogyahaba inama almuminuuna aladiina aamanuu biاllahi warasuulih inama almu'minuuna waxa uu mu'miniin ah mu'miniin dhaba ah oo runna oo mu'min lagu sheegi karaa aladiina kuwii aamanuu billaahi alla rumeeyey warasuuli rasuulkiisa waidaa kaanuu hadday yihiina macahu maca nabiyi sala allahu calayh wasalam calaa amrin arrin jaamicin oo dadka dhan kulmiso arrin muhiim ah oo dadka dhan inay ka wada qayb qaataan loo baahan yahaana lam yadhabuu aan iska dhaqaaqin xataa yasta'dinuuhu ilaa idan ay ka weydiistaan ina aladiina kuwa yastaadinuunaka idanku weydiisanayo oon iska dhaqaaqaynna ku ixtiraamayo ama muhimmada islaamkao loo fadhiyo ixtiraamayo ulaa'ika kuwaasi aladiina kuwii wey yu'minuuna rumeeyey billaahi alla iyo warasuulihi rasuulkiisa ee fa ida sta'danuuka idan hadday ku weydiistaan libacdi sha'nihim danahooda khaaskaa hadday kuu weydiistaan adigoo arrin muhiima lagu jiro ama khudba jimco lagu jiro ama arrin shir loo fadhiyo oo muslimiinta masiirkooda iyo jihaadkii waxaas laga hadlayo fa'danu idanoo liman shi'ta minhu kii aada maaragtay aada doonto idan oo waa maxay ama cudurdaarkiisaan macquul ahayn ama ninkaani waa nin ra'yi iyo qiimo lahoo sida abuubakar iyo cumaroo wakhtigaas waaba loo baahanya garangarti meesha go-aankiia la jooga kuwaasna waxaway waa raggii go-aanka wax ka goyn lahayo midigta iyo bidixda rasuulka ah labadiisa gacmood ahaawe wastakfir lahum ullah qofkii marka saasoo kale ra'yi u saaxiiba iyo waxtar ee meesha wax ka qaban kara oon ra'yigiisa laga maarmin waxaa le bal xooga adiga sug adiga lagama maarmin taasina waa sharaf qofku nabiga uu yihahdo ii kaadi adiga kaa maarmo ama qofka imaamka oo muslimka uu yihahdo waa sharaf wastakfir lahum ullah ilaahay u dembi dhaaf weydiiyo kaadu idantiiyo kii kalaba sababta waxaa dhici karta idanka in wax un xoogaa oo xuduudu nafsi ah nafta un maarata danaheed hoose ah inay ku qarsoontaho boqolkiiba boqol runba ha ahaato wax badan laakiin xoogaa yar oo danaysi inuu ku jiraa dhici karta markaa u dembi dhaaf weydiiyo in allaha allana kafuurun waa ku dhaafid badan waay raximun ee naxariis badan halkaan waxaweeye nabigu calayhi isalaatu wasalaam hadda mujtamac diini ah iyo dowlad uu kawinayo nabigu calayhi isalaatu wasalaam waxaa loo baahan yahay caqli iyo maal iyo naf iyo wax walba sidii diinta islaamka loo difaaci lahaa oo abuurka maaragtay muslimka loo abuuri lahaa in hamiin iyo dharaarba loo soo jiro madiinay joogaan nabigeena caleysi saxaabteen gaaladii baa meel walba ugu hareeraysan mar kastaba shir iyo kala kac aan lahayn iyo heegan iyo ciidan la bixinaayay ahayd iyo xoolo la bixinaayo iyo naf iyo maal la hurayo iyo ilaaha loo tadarucayo subxaana wa tacaala masiina ma jiro arrin muhiima markii loo fadhiyo dadaa iska baxaya oo qiimaha meesha lagu faragal munaafiqiintii wixii a ayagoon aan garaad fiican lahayn ayaa iska baxay dadka mu'miniintaa may intay sabri karaan waa sar sabraya dan iyo dhibaato haddii ay qabsatana rasuulkay xaajada u sheegaana waxay leeyihiin saa iyo saabaa jirto waxaa meeshaa kala yacan hawshaasaa soo kala tuuraa soo qabanaa wax yar fursa ma la isiin karaa rasuulka laba khiyaar u leh calayhi salaatu wasalaam hadduu arko waxaan cudurdaarkaa inuusan aada wax usii qiim weyn ahayn joog wax loo fadhiyaa kawda hadday muhiimad weyn oo dad iyo dunyo ay kula yacmaan waa baxow leh waxaa dhici karta inka hawl inay ka deecan tahay sax tahay laakiin waktiga go-aanka la gaari lahaa la joogo ninka waa niduu ra'yi oo maaragtay maskaxaayo oo daacadnimo ah ra'yigiisaba in lagu guulaystaa dhici kara waxaa la adiga bal noo joog kaama maarani soo maa marka mawduucaasa ka hadlaysa baynamaa munaafiqiintu ay dhudhuumanayaan mu'miniintu waxaa weeye way sabreen marka arrintaas ama rasuulka halala joogo calayhi isalaatu wasalaam ama imaamka muslimiinta xakuma way khuseyn kara dad maslaxa gooniya haysta oo kale dadkan hadda iqaatadoo kale aruurinayoo kale khayrka ka shaqaynaya haddii guddi loo sameeyo guddigaas ninkii la yidhaahdo ha maqnaane waktigaas lagaama maarmeen waxaa ilaa dad maslaxa qabanaya moogta saasoo kale waa inuu yeelo qofba hadduu yidhaahdo aniga maya aniga maya aniga maya taasoo kale waa laga fiicanya nacam inama almu'miniina mu'miniinta dhabta oo waxaa weeye ma garata oo runta ah aladiina kuwi weeye aamanuu rumeeyey billaahi allah waxdaaniyadiisa iyo cibaadana xaqu leeyahay wa rasuulihi rasuulka risaaladiisii waxay lagu soo dejiyey rasuulnimadiisa rumeeyey midda kale waa rumaynaa meela iskala fadhiisana maahane waa in camalgal lagaa arko wa idaa kaanuu macahu maca rasuuli hadday la joogaan ama kabacdiis imaamka muslimiinta oo danahooda ka fakeraya calaa amrin arrinna ay kula joogaan jaamicin arrin ummadda oo dhan wada kulmisa oo waxa weye waa xarbi iyo diyaargarowgiis iyo jihaad iyo difaac iyo maaragtay gurmad muslimiinta wax loo qabanayo waxyaalahaas oo kale ee la tashanaya la rabo go-aan inta la gaaro lagu dhaqaaqo ma garan lam yadhabuu ma iska tegaayaan xataa yasta'dinuuhu ilaa idin ay ka weydiistaan oo dad garanaya mowqifka iyo qiimihiisa garanaya maa oo dad iska allow sahaloo meelay joogaan iyo waqtigay joogaan iyo cidday la joogaan aan garanayn ma aha sida munaafiqiinta oo kale ina aladiina marka kuwa yasta'dinuunaka idinkuwa kaa dalbanay ulaa'ika kuwaas aladiina kuwii waayo yu'minuuna billaahi ilaahay rumaysan si dhaba wa rasuulihi rasuulkiisana rumaysan ee fa ida sta'danuuka idan hadday ku weydiistaan libacdi sha'nihim umuurtooda qaarkood arrimahooda faadanuu idan liman shi'ta minhum midkii ayaga ka mid ah oo doonta ood aragtid cuurdaarkiisu inuu macquul yahay ama cuurdaarkiisu waaba macquule laakiin ra'yi ahaananba looga maarmin iyo mowqifkaasaan looga maarmino meel dhigdhikahay arrinta maraysa khatar ah raggii wax turxaamin lahaa oo maaragtay wax ka dhaqtari lahaa ee go-aankiisa maaragtay lagu caafimaadal ayuu ka mid yahay waxaa la adiga ii fadhi danta muslimiinta dayacdaha xogaaga yarkaa ka weyn nacam wastakfir haa wastakfir lahumullah faadan liman shi'ta minhum wastakfir war dembi dhaaf weydii lahum ayaga allah alla kii idow aada u idantaiyo kii kalaba sababta waxaa dhici karta hadduu boqolkiiba boqol idanku uu sharci yahay oo cudurdaar saxa ou yahay wax uun shahwatu nafsi iyo hawa nafsi inay soo gasho ina allaha allana kafuurun ku dhaafid badan weeye raxiiman ee naxariista laa tajcaluu ha yeelinina ducaaa arasuuli rasuulka calayhi salaatu wasalaam u yeeritaankiisa beynakum dhexdiina ka ducaa'i bacdikum bacdan saa idinka isugu yeertaan oo caliyow faaraxow maxamedow aad dadka isu dhahdaan adinka cusmaanow caliyow aada leedihiin joojiya taas oo waxaa isugu yeertaan maanta ma arkaysaa rasuulka magac haybada ugu yeera yaa ayuha rasuul yaa ayuha nabiy aadaabtaasna qur-aanka dhaqankaaba laga qaadaya allah subxaana wa tacaala oo nabiga khaaliqiisa oo rabbigiisa ah ee asagoo kan soo diray ah yaa u nidaa inta loogu dhawaaqay magaciisa mujarada laguma dhawaaqo yaa ayuha nabiy yaa ayuha rasuul ma garata yaa ayuha almudafir yaa ayuha almuzammil sifaa la siiya markii magaciisaoo qayaxaan la sheegayna nidaa ma ahayn maa kaana muxamadun abaa axad min rijaal wa aamanuu bimaa nuzila calaa muxamadin sheeko kalea laga sheekeyna ee nidaa ma ahayn dhawaq ma ahayn amaa nabiga marka loo dhawaaqayo waxa weeye sifada risaalada iyo nuwada iyo maaragtay karaamada ayaa loogu yeeray biabi ummi sala allahu calayh wasalam kaas waa tafsiir tafsiir kaloo waxaa jira ibnu cabaas iguna uu lee leeyahay laa tajcaluu ducaaa arasuuli baynakum ka ducaa'i bacdikum bacda macna aayaddii horey ku xidhan tahoo nabiga calayhi salatu slam hadday amarkiisa idin adeeci weysaan oo marka uu idiin caroodo oo idin habaaro habaarkiina habaarada habaarkiisa habaarada kala mid maaha waa saxqi waa idin baabi'ina sidii ninka isagoo cunto wax ka cunaya wuxuu ku yidhi kul biyamiinu ninkaas xitaa munaafiq ma ahan muslim mumin oo ah ma iska weysta wuxuu lasta ma laa astadiic ma awood lastadacta alle ilaahayba awood kuma siiyo gacantiisa markii qalasho munaafiqana maaha laakiin xoogaa maarata xoogaa wehsi wehsiya waxbaa ku xambaara ducada rasuulka waa loo aqbala ducadiisa ama habaarkiisa marka wax rasuulku uu kuga caroo karo uu ku habaari karo hala imaanin iyaduna waa macno sax waxaa kaloo jira macno kaloo saddexaad oo kufasira culimmadu laa tajcaluu hakiila ducaaءa arasuul rasuulka yeermada idin yeero ka ducaa'i bacdikum bacda sa adinku isugu yeertaanoo qofkaa rabta ina ajiibto qofkaa rabta tira war dhaaf waa ina ajiibto yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilah walirasuuli idaa dacaakum limaa yuxyiikum ilaahay rasuulkiisa ajiiba limaa idaa dacaakum xataa salaad haddaa ku jirta rasuulku waa ajiibaysa calayh isalaatu wasalaam nacam adiga macnahaas oo habaarka ah ibnu jariiraa rajaxa ma garan macnihii horean ku laqbeyna ibnu kaiir kaasuu rajaxaya macaanida intaba waa lagu wada qaadi karaa ilaa qur-aanku wujuuha xamili kara sababtoo ah rasuulka habaarkiisu lamid maahan habaarada kale midda kale rasuulka in la ixtiraamo yaa ayuha nabi yaa ayuha rasuul yaa nabiyallah in la yihaahdo waa mashruuca iyadana oo ilaahayba maadaama magaciisoo mujarada ugu naadi waayo min baabi owlaa qof kale inuu ugu yeero magaciisoo keli ah oo yaa maxamed oo yidhaahdo baabihumi sal alla alayh wasalam tan kalena waxaa waaye ilaahay rasuulka hadduu ku yeero inaa ajiibto iyadana waa waajib soo maa nin salaad ku jira ayuu nabigu u yeeray markaasuu salaaddii dhamaystay muxuu dhaha maxay ajiibayso kuma dhihi ilaahay ma dhin yaa ayuha aladiina aamanu istajiibu lilah walirasuul idaa dacaakum laahi fiih marka intuu waa macaani saxa waa dhib male laa tajcaluu ha ka yeelina ducaaa rasuuli rasuulka yeeritaankiisa aada u yeeraysaan beynakum dhexdiina ka ducaa'i bacdikum qaarkiin qaar kale isu yeero oo magac mujarada isku yeertaan ixtiraam la-aan rasuulka ixtiraam inoogu yeero ama habaarkuu idin habaaro siyaaqana macnahaasaa la socdo oo waxaa laga sheekaynaa hadda munaafiqiinta oo rasuulka khilaafay soo maa marka macnahaas aada u aayadda siyaaqeeda munaasib ugu yahay macnaa rasuulka habaarkiisa ibnu jariirna taasuu doortay rasuulka habaarku idin habaaro ha ka dhiginina habaar qof kaloo idin habaaro waa muujiba waa waajibinaysa rasuulka habaarkiisa laa tajcaluu ha ka yeelina ducaaa rasuuli rasuulka habaarku idin habaaro beynakum dhexdiina ka ducaai bacdikum bacda qaar qaarka hadduu habaaro rasuulka habaarkiisa waa laydin qabana qad yaclamu llaahu ilaahay wuu ogaaday aladiina kuwa yatasallaluuna dhuumanaya siisiibanaya tasalluku waa siibashada qofka uu meesha la joogo oo tartiib oo si sulxisa uu ku baxo oo minkum adinka idinka mida liwaadan ayagoo isku gambanaya qaarba qaarka ugu gambanaya markii majaalistii hadda mu'miniintu iyo sidaanka loo baahnaa ay joogaan oo umuurta muslimiinta kulmayso munaafiqiintu maxay sameeyaan midaa isku aadanaa dhowr ka mida rasuulka indhihiisau ka dhubana dalq ule waa baxa ku kale ku kale ku kale ku kale ee rasuulka haddousa u jeedi waa u jeedi karaa rasuulka calayhi isalaatu wasalaam mar kastaba ilaahay si uma jeedo ma kashufa marka wuxuu leeyahay kuwaas adigtooda qad yaclamu allahu ilaahi wa ogyahay alladiina kuwii yatasallaluuna siisiibanaya oo mid mid u baxaayo oo minku idinkayn ka mida liwaadan iyagoo qaar kale ku gambanaya gabaad ka dhiganayo isku aadinayo ma garan oo ma garan falyaxdar hana ka digtoodaan alladiina kuwa yukhaalifuuna khilaafaya can amrihi amarka rasuulka ee macaasida iyo khilaafka rasuulka ku jahraya ka digtoodaan an tusiibahum inay asiibto oo ay ku dhacdo fitnatun fitno oo kufri iyo nifaaq iyo bidco ilaa mukhaalafadan balaayo dabay shidaysaa iyo inkaar ayay shidaysaa ow yusiibahum ow asiiba cadaabun aliimun cadaab adag ayaddan marka waxaa weeye waa sawd ama jadal aada u xanuun badan qof walbana markuu hadlaayo keyrkiis waa ku dabaqi karaa waad dhihi kartaa fa musiiban oo asu isu diya lakin waxaa raba adiga horta iska bilaabo qof kale naqdintiisa iyo bursashadiisa waa sahlantii moogta nin walbaa ummadda kale waa iska bursa kara laakiin waxaa la rabaa nafsadaada inaad dib usoo noqoto adigoo dad kala bursanaayo kuwaas hadigtoonaada mbbba waa dhihi kartaa laakiin horta adiga meeqo mukhaalafaa ku jirta iska bilaabo marka adiga mukhaalafaadka iska dhaafto dad kale aad ka wacdisid markaas ayuu wacdigaagu ta'hiir yeelna aayaddan qof walbaba waxay ku tahay jeedal kulul ilaa qof aan mukhaalafaad lahayn lama arko dadka hadda iyagu u tacamuday oo caddaystay oo waxaan rasuulku amrin diin ka dhiganayo oo amarkiisii amar la-aanta aan kala jeclayn kuwaasi khaab uu khasiro sida gaalada iyo ahlu bidcada iyo dadka iyagoo sunnadiisa u jeeda aqwaal kale iyo wax kaloo caqaa'idoo khuraafaada rumaysanay ama caqaa'id falsafaado ilaahayba meel uga dhacay sidoo kuga dhahay allah mawjuudun fii kulli makaan macnaa musqulo iyo meel kasta xun waa joogaa qur-aankii oo sheegaya alraxmaan cala carshi istawa axaadiidtii oo sheegaysa allah fi samaa waa ka tegaa soo ma qaaraa khuraafaad ilaahay keyrkiisa baryay intaasoo aayad man yadcu maca allah man yadcu min duunih ilaahan aakhara laa burhaana lah fa inamaa xisaabu cinda rabbi aayaadkaasoo dhanna waa uu ka tegayaa marka ko dadka iyagana macaasida iskala jahray dadka bidcada iskala jahray dadka ilaahay subxaana wa tacaala wixii uu xarimay banaysanay muxaramaadku waa weyn banaysanay waxaasoo dhan hadda iyagku asbaabkooda kaa bax laakiin xataa adiga mu'minka oo iltisaamka isku dayay aayadda inaan isku miisaano wa hal rasuulka amarkiisa oo kitaabkii qur-aanka sunnada meeqaa mukhaalafo leeda qof walba intuu qaato qof kale jeedalka oo kala daba roori kara laakiin jeedalka anagaan isu qadan ayaga aayadda annaga jeedal lagu tahay canaanay lagu tahay sababtoo qofka rasuulka khilaafkiisa laba siwa inuu fitno kuu rido kufri iyo bidco iyo macaasi waaweyn inuu kugu rido inkaar qab iyo khaatimo xumo ama adduunkaba cuquubo maaragtay deg dega ay qofkii ay qabato cuquubo degdega ay qabato imaam maalik ayaa waxaa la weydiiyey ninaa wuxuu yihi dulxulayfo ka hor madiine haddaan ka xirmado oo anoo xirman aan dulxulayfo miiqaadka aan sii maro ka war oo abaar cali meesha la yihaaha soo yidhi waa bidc oo maxaa ka dhibaho yidhi dhowr mayla un baan ku siyaasay miiqaadka wax ku darsaday xoogaa dhila jug yar aan ku darsaday wuxuu yidhi maxaa ka xun yidhi dadku waa maxay inaa is aragto rasuulkii inaa ka badisay calayhi salaatu salaam rasuulkii dadaalkiisii waa gaabiyey dulxulayfo ka xirtay cabaaroo sii tamatucay ilaa ixraamkii waxoogaa sii figey adiga hadda igaar oo jid oo daageelamayaa tahayo madiinaa kasoo xirmata isugu sheekeyna ceebka ka xun maxay towdha iyo cadaabka ka xun bal fiir intii culimmadu ay ka fiirinayan falyaxdar ha digtoonaadeen aladiina yukhaalifuuna can amri kuwa amarkiisa khilaafay an tusiibahum inay asiibto fitnatun fitno ay asiibto oo axmed imaam axmed bin xambal oo kale wuxuu ka fasiray fitnada waxa waaye kufri iyo nifaaq iyo bidca ayuu ku fasiray cadaabkuna waa cadaab adduunyada in la dilo ama in la xabiso imaamka muslimiinta uu ciqaabo ama ilaahay ibtilo kale uu keeno ma garan marka taa ha ka digtoonaada hadda dadkii ma ka joogsanayaan wixii rasuulka uu ka reebay kama joogsanaya waxaad arkaysaa dadkii manaahida iyo bidacda iyagoo saa ugu dhacayo xadiidka oo bukhaari iyo keyrkiis ay maarata ay wariyeen saxiixa ku yaalla nabigu wuxuu leey calayhi salatu maali kaorta muslim waa ku yaalla waa hubaa ka maali maali ka maali rajulin waa nin bow lamidi istawqada naaran dab shitay falamaa adaad maa xawlaha markii hareeraha ay ifisay jacala alfiraashu mubahashaan oo maaragtay balambaalista iyo haadii dawaabu faraashu faraashaa la dhahaa jacala alfaraashu baalkan balabaalisa wahadi dawaab allaati yaqacna fi nnaari yaqacna fiiha ay ku dhacaya wa jacala yaxjuzuhunna wayaqlibuhun wayaqtaximna fiiha nabiguna guntiguu qabanaya ka jooga ka jooga ka jooga uu leeyay ayaguna naartii isku tuuraya fadalika mahalii wamahalukum waay xaalkeyga iyo xaalkiina waay ana aakudukum bixujasikum cala naar war naarta ka joog ka joog guntigaan idin haya sida qof ceel isku suuranayo guntiga lasoo qabanay ma garat haluma calinaar haluma calinaar aan idin le war naarta ka joogsada fataqlibuuni waa iga adkaanaysaano wataqtaximuuna fiihaa naartii baad maaragtay isku guraysaan marka marka nabigu waa uu noo naseexay waa nooga digay cisyaankii ilaahay waa nooga digay laakiin waxawa cisyaankii inta la koray cisyaankii muxuu ku geynaa naartii marka aniga guntigaan nahay ur jooga walaal jooga jooga ummati jooga aan leeyahay hore nafsadiina maslaxadinaa idinku barin ilaa nusxiga rasuulka calayhi salaatu ilaa shafaacadii dacwadiisa mustajaabo ahay waxau yeelay qiyaamo ummadiisa una maarata u yeelay naftiisa ummadiisa uga dooray baabi ummi sal allau alayh wasalam laa tajcaluu ha ka yeelina ducaaa rasuuli rasuulka habaarkiina baynakum dhexdiina ka ducaai bacdikum libacdin habaarka qolaba aada ishabaaraysaan dhexdiina midda rasuulka waa laydin qabanaya ama yeeritaanka isu yeeraysaan saddex tafsiir anaga soo sheegay qad yaclamu allahu ilaahay wuxuu ogyahay aladiina ku yatasallaluuna sii siibanaya oo minkum liwaadan ayagoo iska baadinaya kuwa kala gabaad ka dhiganaya isku qarinaya ee falyaxdar aladiina kuwii ha ka digtoonaadeen yukhaalifuuna can amrihi amarkooda khilaafaya an tusiibahum fitnatun fitno inay ku dhacdo oo yusiibahum ama uu ku dhaco cadaabun aliim cadaab aliima oo fitnada waxa weeye waa kufri iyo nifaaq zandaq cadaabka aliimkana waxa weeye imaamkii markuu aado zandaqadiisii bidcadiisa balaayadii siday culimmadii horeba ay u gowrici jireen bidcada ay gowrici jireen ninkii jaham bin safwaan soo maaha ayaa wuxuu dhihi jiray nabi ibraahim khaliil male nin oo madax ahaan jiro gobol haystay hebelal qushayr la dhihi jiray ayaa markuu khudbadii tukiyey ayaa wuxuu yidhi yaa ayuha nnaasu daxuu taqabal allahu daxayaaku waxau yidhi udxiyaysta ilaahay idinka aqbal fa inii mudaxin biljacd bni dirham haa jacd bni dirham ah jaham isagoo ka soo qaatay marka ibnulqayimaa kuu jabiye wuxuu yidhi shakara daxiyata kullu saaxibu sunnati nin kasta oo sunni ah shakara daxiyata daxiyadii waxaa ku shukray kullu saaxibi sunnati ma kale lilaahi daruhu min akhi cirfaan ilaahaa caanaho cabay iska laho nin aada iyo aada macrifo u laho tawxiidkuu difaacay marka sidaasoo kale haaruun rashiid iyo zanaadiqada oo diinta ku ciyaaray waa gowrici jira marka imaamkaa gowrici kara ma garan ama ilaahaba cuquubo u keeni kara ma garan ow cadaabun aliimun ama cadaab aada iyo aada u kulul u yimaado oo maanta ma arkaysa aakharo ilaahay uu cadaabo subxaana wa tacaala alaa ina lilaahi alaahoy ina lilaahi ilaahay buu u sugnaaday maa fi samaawaati samadaha waxaa ku sugan waalardi dhulka qad yaclamu waana ogyahay maa antum caleyh hadda xaaladaan waxa a ku sugantihiin wa yooma yurjacuuna ilayh maalinta ay u soo noqonayaan ilaahi xaaladooda iyo waxay goobta la imaan doonaan wuu ogyahay fa yunabi-uhum ama wayooma yurjacuuna ilayhi maalintaay usoo noqonayaan xaaladooda waa ogyahay fa yunabi-uhum wuxuu u waramayaa bimaa camilu waxay camal fale haddii loo warramana waa laga jaazayna waayo macnuhu wallaahu allana bikulli shay shay kastaba caliim waa og macnaha waxaa weeye ilaahay mulkiga koonkaa isagaa iskale iyo qadarka iyo awaamirta kowniga amarka sharcigaa isagaa iskale ninkii marka waanu og yahay qofkii marka amarkiisa sharcigaa khilaafo ilaahi subxaana wa tacaala qudro uu ku ciqaabo ayuu leeyahay ninkii amarkiisa sharcigaa waafaqana waxa weeye ilaahay subxaana wa tacaala awood uu ku hawaabay ayuu leehay marka waa tahdiid sababtoo ah hadda maanta adduun ilaahay waa kuu jeeda waa kula socda xaaladda qiyaamaa tegaysaa waxaa la tegaysa ilaahay waa ogyahay iyo camalkaada waa la xisaabinaya haddii ay kuu soo baxda nin camal xun inaad teedoo mukhaalafo badan ilaahay rasuulkiisa la khilaafiyey faraha jaza lagaa saaray jaza xun aa lagu siinaya marka iyo cuquub hadduu qof fiican ahaana jazo wanaagsan baa la siinaya marka suuraddii dhanay soo khulaasaynaysa marka ilaaha sharaa'icdan idinku farad yeelay waa ilaah adinka iyo koonka o dhan ba idinleh waana ilaah aqoon idiin leh xaaladan hadda aada joogtaan oo adduunyada aakharana xaaladiina aqoon u leh camalkiinana unbaa idinka horeeyo waa la idin tusinaya laydin jaazaynaya is-ilaalsha meesha ku jirta alaa ina lilaahi ilaahay bay u sugnaatay maa fi samaawaati samadaha waxaa ku sugan walard oo adin ka mid tihiin qad yaclamu u ogyahay maa antum calayh xaaladda aad ku sugan tihiinoo kufri iyo iimaan ah ama daaco iyo fisqiya bidco iyo sunnaa ilaahay wuu ogyahay ma garatay daaco ilaahay rasuullah daaciyo mukhaalafo waxaa uu ogyahay wa yowma dharaar yurjacuuna ilayh ma garatay maalinta ilaahay loo celiyanayna xaaladooda waa ogyahay ma garan fayunabiuhum ama wayowma yurjacuuna ileyhi maalinta alla loo celinaayo maatii hore ku xihan taas ku fiicantaha ilahi waa ogyahay maalinta loo celinaayo fa yunabiuhum maalintaa qiyaamo wuxuu u warramayaa bimaa camilu wax camal faleen oo jazahoodiina waa la siinaya wallahu allana bikulli shay shay kasaba caliim waa ku oga waa idin muraaqabaynaay hadda khayrka ku dadaala oo maanta ma arkaysaa ma garata ama ibnu kaiir wuxuu le wayowma yurjacuuna ilayhi e wayowma turjacu alkhalaa'iqu ila allahi wa yowma alqiyaama fayunabiuhum bimaa gadaal ugu xir macnaha wuxuu ku fasirayaa si wuxuu leeyahy qad yaclamu maa antum caleyh hadda maalinta waxaa ku sugantihiin wayowma turjacuuna ilayhi maalintaad yurjacuuna ila ilaahi loo noqo oo yowma alqiyaama loo celiyana maalinta xaalkoodana waana ogyahay fayunabiuhumna wuxuuna u warramayaa bimaa camiluu waxay camal faleeyeen والله أعلن بكل شيء شيء كسب علم وكيئه والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم